bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal kulantafayla aka dhowaada qodobada warkenham iname idaacadda warsansinhayta madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud yoweyba uu sheegay intii haddii uusa ka guulaysada xildhibaanimada markaleed inti uusan la dagaalamo doonaa musuq maasuqada la sheegaha intii uu ku jaran soomaaliya kulan uu ku ka hadlay xaalada abaaro ku jara koonfur galbeed ooyo ku qayb galeen mas-uuliyiin yowey baa ku dhiday xarunta madaxtooyada ee baydhaba maamulka degmada baydhabo yoweyba uusa faahfaahiyay gurmadka iyo oon sameeyahayaan dadka abaaro habaraka iibiya ee hadeerahaya magaalada baydhaba guddiga abaaro koonfur galbeed iyo faahfaahin kubiye guddiga abaaro koonfur galbeed yoweybayo ku hadaleena abaarta ka dhowtii deegaanada koonfur galbeed xildhibaanada dowladda soomaaliya haansho kujeeda koonfur galbeed yoweybayo eedayeena maamulka koonfur galbeed intii uusa hindho ku fiirsadahayay dadka abaartaha barakaeedii ee ka noolaan deegaanada koonfur galbeed guddoomiyaha degmada tiyeglo yoweyba uusa ku hadalay dilal shalay kudhiyan deegaanka deegaan hooseeda oo degmadaas khadiijo jiirsha yoweyba ayaa hanis sharaxday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinamaadin idaacadda warsan siinhaytoy baa ku mid ahaa turkiga weybaye sheegdayntiyo kastii qofkii ku dambeeyay weeraradii ku dhiyan istaanbul sbein oo qabatay qof tahriib hayi oo laka qariyay boorsa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinimo talaadae warbaanaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta sadiida bilo koowaad janawari sanadka lamada kuntum iyo toddobada ahna soo bahayana qodobadii warkanga koobnaa haddana ka dhawaada yooqyooqisanga madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kumida musharaxiintan surung xilka madaxtinimo ee soomaaliya sheegay antuusa dagaal weyn uuse la gala doonaa musuq maasuqada haddii uuse nagada markaleed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheegay intii dowladiisiiyo ka xunta musuq maasuqada la sheegaha intii ku jiraan soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo waqtishay dhammaadiya sheegay antuusa sameeyi doona hay-ado gaare oo ka horseedayaan musuq maasuqada haddii uuse ka guulaysada hanti uuse dalka hogaamiyay afarta sane ee hadda reerta mas-uuliyiinta dowladda ee katagri falow hantida qaranka iyo sheegay antira la xisaabtama doona tillaabo weyne lagu qaada doona waxaa soo noqnoqday eedaha sheegaya in dalka musuqmaasuq baahi uu ka jiro musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalamaa hay-ado dhisan iyo sharciyad ay leeyihiin waxaa meelo badan nooga dhiman weli oo aan dhammaystirmin hay-adihii inkasta oo sharciyaddii hay-adahaasi in badanoo ka mid ah ay jiraan laakiin jiritaankoodii iyo qaabayntoodii wax ka dhiman yihiin waxaan ballan qaadayaa inaan dagaal aan loo gabannin oon laga cabsanin oon laysku qaraabaysanin oo aan laysku qoloqolaysanin oo aan laysku kooxkooxaysanin ee dalka soomaaliya loogala dagaalamayo musuq maasuqa iyo ku danaysiga ku-takrifalka awoodaha shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyiintooda u dhiibteen in dhaqanka oo ku salaysan sharciyad la yaqaano oo qaanuun ah in dalka laga dhaqangeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan haddii allayina dhina kaleed madaxweynageesaas oo kale shacabka soomaaliyeed aan ballan qaadin anti dalka soomaaliya usaa ka naga doona nidaamkii iyo kala dambeyntii ku jarajareen weyba uu sheegay intii uusa dhisi doona hay-ada amni oo shaqeeya ammaanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheegay haddii markale dusanagada madaxweynaha soomaaliya antiuusa dalka ku dhali doona siyaasad ku dhisan dimuquraadiyadda saas oo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waqtishay dhammaadiya sheegay antiuusa koran qaadan doona hanaanka garsoorka dalka
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed intaa kadib inaan u ballanqaado ballanqaad cad waxaan maanta jeclahay inaan hortiinna uga ballanqaado ummadda soomaaliyeed saddex arrimood saddexda arrimood ee soo socota kow dhismaha hay-ado amni oo hanan kara ammaanka dalkeenna guud ahaantiis labo dhammaystirka federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna soomaaliya adkaynta dhismaha maamul goboleedyada taageeridooda iyo dhiirigelintoodu waa siyaasad ay soomaaliyada cusub ay ku sii socon doonta haddii alla yidhaha saddex dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay garanayaan sida siyaasadda loo maaraynayo sida siyaasadda loo hagayo sida hoggaanka dalka iyo talada dalka loo wadaagayo iyo sida dadka soomaaliyeed ay qayb uga noqonayaan mar kasta dhismaha siyaasadda dalka heer kasto siyaasaddaas madaxweynaha soomaaliya oo sanadkii labada kuntum iyo lamadii ka guulaysaday ee xilka madaxtinimo soomaali iyo xildhigan weyba uusa ballanqaadya aan sameeyahaye shacabka soomaaliyeed waanu soo eye musharax ansuraŋ anti mar kaleed uuse ka guulaysada gabdarka madaxtinimo ee soomaali si uusa afartan sana ee hadareerta aan hogaamiye ummadda soomaaliyeeda usoonawada dardarka eedan sidii uusan ka guulaysada lahaye gambarkaasa kulananku ka hadalaya xaalada abaaro ku jaran koonfur galbeed ayoo ku qeyb galeen mas-uuliyiin iyo weyba kudhiya geeka xarunta madaxtooyada ee baydhaba cabdulaahi nuur aadan jecelo iyo faahfaahinta warkanin haya kulun iyo ku qiib galaan kusimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wasiiro maamulka gobolka kandegmada ururada haweenka dhallinyarada iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee lankasow sashanza ayaa geeka ku dhiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed kulunkiiyaa ujeedadiis hayti wada talladowka eedan gurmadka abaaro ku jara deegaanada koonfur galbeed wallankaga badan lahay dadkaha ku bugtaali deegaanadii ee ka tabaalaysan gudo magaalada baydhabo inka horeyntii kulunka waliba ku hadaleena luul isaaq aadan oo eh xubin ku tirsan ururka iyo weliba guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee sashanza
bismillaahi raxmaani raxiim meeluuna surugna madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya wayba martinis ning ah meler aysu guddoomiyaha dalladda soshansa oo booqashaha nideeri shalay kaasoo aan kuur galaaya xaalado abaaro oo dalkaha gazaa'idi isoo booqdo doono caasimado dalka ee maamul goboleedyada koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya usoo ha ka hormari koonfur galbeed shalay hanadeeri caasimada baydhabo oo kumeel gaarang ah koonfur galbeed kaas oo guud ahaanba socdaal sheehaayay inuu isan kuur gala xaalada guud ee ku jarta dalka soomaaliya khaasatan koonfur galbeed oo usaate ka suganyi talagalnay inaan ku-xogaalnimo maaragtay dadkaas duruufaha qaar gaarkaa oo haysta inaan la ogaano dareenkooda soo ogaano dhibaatooyinka baahiyaha gaarka ay haystaan aan soo ogaano runtii si fiican ayaa halkaana lagu soo dhoweeyey waxaanan warbixinna laga siiyey yacni dhibaatada waddanka qayb ahaan koonfur galbeed ka jirta gaar ahaan abaaraha runtii waa waa arrin naxdin leh waa arrin aad u naxdin leh oo aan runtii aniga weli aan dareemayin macnaha shacuurtayda aysan xasiloonayn maanta markaan arkay dad soomaaliyeed oo oon iyo baahi u dhimanaaya iyo cudur iyo shuban marka safarkaasaan ku nimid runtii warbixintii aan raadinaynay qaybo ka midana waa helnay qaybaha kale ee dhiman oo bulshada rayidka ay noo qorshaysan tahay inaan la kulannana insha allah waa arki doonnaa runtii intaasuu safarkeennu ahaay saxaafaddana waxaan leenahay saxaafaddana waxaan leenahay ujeeddada saxaafadda loo sameeyey waa inay warka akhbaarta gaarsiiyaan cidda u baahan akhbaarta qofka dhiban inay gaarsiiyaan qofka wax ka qaban kara guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baydhabo aadan carab oo isuuna sheegay in xildhigan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaana gudow magaalada baydhabo deegaanada hooskooyo iyo ku jiraan abaara dadkiiyo duunyada saameeytay lambaahanyi in wallakuga bada gebagabadii kulanka waliba ku hadalay kusamaga madaxweynaga waana ah wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiqi walina uuse sheegay in walbadan maamulka koonfur galbeed uuse kuqabadii abaaro islamarkaasna iyo maga dhowaan guddi abaaro qaabilsan abaaraha dalka ka dhacay abaaro wada saameeye waay laakiin waxaad moodaa reer koonfur galbeed abaarta na saamaysay waxay la mid tahay abaaraha meelaha kale ka dhacay laakiin waxaad moodaa inaan ka codgaabannahay oon xoogaa ilaa iyo bal intii suga sugasaan u dhehaynay ilaa ay noo soo xarootoon aragno xoolihii iyo dadkii iyo biyihii oo hal mar wada dhammaaday markaan xaqiiqda ka hadalno iyada oo guddiga abaaraha meesha ku maraa idiin sheegi doonaan annagu meelaha dadka soo qaxay aan ka tagnay waa degmadan baydhabo maamulka koonfur galbeedna ma aha degmada baydhabo ma aha abaartaa waxay saamaysay marka laga soo bilaabo gobolka bokool ilaa iyo gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose oo lagu yaqaanay gobol wax soo saaro oo barwaaqo badanoo soomaaliya oo dhan buu wax taraa la dhahaya biyo yaraa iyo midbaanin dhaweyd saa la socotaan biyihii haddana waa gureeno waa micnaha waa ebel waay dhinacna nimankii shabaab ahaayaa dhibaato ku haya dadkii oo wariyada xaggooda xigay dhinacii xeebta xigtayna dadkii biyo la-aan ay u dhammaanayaan gobolka baay tusaale haddaan usoo qaadano dhehna aan ku aragnay marar badan aan ka hadalnay idaacadaha meesha dadka joogaan aan ugu tagnay micnaha laba example aan rabaa inaan u dhiibo hay-addan inay qaadaan labada example waxaa ka mid ah inay dhacday beedhabo gudaheeda qof muwaadin ah oo mas-uuliyaddiisa ilaahay ka sokow ayna saaran tahay inuu tuulo ka soo lugeeyo magaalada soo galo isagoo neef lo-a wata geed meel intuu ku xirtay isiri xoogaa naso neefkaas wuxuu rabay inuu ilmihiis u gado wixii raashin u gooya haddii uula sii rubeeyo mar alle markuu fariistayna afaaf ay u dhacay meesha ku geliyo weliba waa kulankii horeeyey oo noocan eh isla markaasna dhanku hadala abaaro ku jira deegaanadan sidii wallanku qabadan lahaay oo ka hor intii xaaladda iyo inagana tabafaraa kubadda taasoo intii isu dareeri kulanka iyo iyo isla goradeen in si degdeg elan sameeya wacyigelin iyo iskaaladow dhammara bulshada koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada baydhabo weyba uu safaafayay gurmadkii oon sameeyeen dadka abaartaha barkeedii ee hadeerahaya magaalada baydhaba gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo waana ee gudoomiga amniga ee siyaasadda aadan cali aadan yowey bawse ku hadalay xaalad nolol xumo oo ku jirta magaalada baydhabo maadaama koonfur galbeed ay ku jiraan abaaro saameyn weyn ku weeldhatay dadka xoolo dhaqatadii beeraleyda ee gudoomiye ku-xigeenka weyba uu sheegay intii qoysaska hadeerahayeen magaalada baydhabo iyo reedandajo uun sameeyahayaan saasoo kalena iyo sii hayaan raashin iyo biyo aadan cali aadan iyo saasoo kaleba uu sheegay inti qorsho iyo unka gurmudayaan xerooyinka ka yaalan magaalada baydhabo iyo ka maamul ahaan wedaanga aantaasi saaba wareysatiiba way jartay guud ahaan zaa'ida iyo hagalaha tuulooyinkii badanaa dadkii hooleha ku dhammaadeen beer way ku abaarsadeen marka un wayni way way hadi shageexaynay uuna suubiyaanay unyoonay hildhibaana maamulka gobolkii degmadii oo hildhibaanada way suubiyaanay dadkii oo hadeg oo hazaayida goobo ay magaha dijiyaani bi iyo baad walaay markaas una anaselgaano hel kornosaasan kajiyani saasgeesiyaani wasaaradda wadajinta iyo garabno siyaasi hildhibaanada iyo saasan kale hildhibaanada niila jareen marka antaasa haladan hay ha way waynin kuwarshaysan ahaa taamamta guud ahaan boo magaalada ku dhisan inuna suubin registration walleha una suubin anta tahagali anta bar hagala doonta anta maalintii hagala doonta soonan la ogaana haddii liinbaahda baxa markuun gurmada la geysiyasa liingaha inonay haaladii guudun registration una suubin taasa yani warshaysa wayn iska jara biyo ka jara biyi baadduun marka insha allahu umudi id kasta oo maybu ah hada kaalin iyo kujeeshida korta iyo walayahay toonun iyo maamul hangeysiyahayna dhina kaleed gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo iyo ku hadalay guddi ku shaqeeya oo abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan baydhaba oo la kadhasay isla magaalada tan baydhaba guddiga weyba uuse gudoomiye ku-xigeenka kala dardaaramay anti oon sameyna gaabis maadaama xaalada ku jira deegaanada koonfur galbeed oon hayna too indhola ku daboolada kora saabiiba lasoo xiro guddi oo herstedeeldasi oo wasaarado oo ka shugul leh abaarogan iyo hoologan ka shugul leh dalhadasi kolley gobolkii degmadana inyoonay hersteed walaagii dalhakadasa iyo la shaqeeyana diyaarinayin haddii gun guddi oon goone oo oo heer gobol heer degmada dasoona la shaqeeyana haddii la dasne kan lay dasanaadona shaqadaana bahaytin mada horooba dadka baahidi oo inuu numaybo ku shaqayna ogaana hatana diyaaran an inuu numaybo hatana la shaqayna insha allah guddigaasi gaabisna mayndasna isku dasanaadana isku magaabo shariideedayna mayndasna ini ku shaqaysiyaana liinbaahanyi marka insha allahu una kaalintan walinoo kaadanta meerhiblaaye baahidan ku jarta meerhiblaaye hanga ku jara meerhiblaaye hanga ku jara hanga laku jawaab lafade hanga laku jawaab lafade antaasa iyo hortaba shaqadaaneta hatana insha allahu walay rabood raboor bee iyo walaagiba walgobashee toona makujifa doon insha allah iska dardaran aan ka dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo waana ee guddoomiyaga amniga siyaasadda magaalada baydhabo iyo baaqway bowsan daray ganacsatada ka nool magaalada baydhabo mayn sheegi lahaayey ganacsatada reer baydhabo waxyaaba badan oo kaabahayaan dekedan simun geedka hobun hanan fadaan sangarna ninsin waxiyan siyaasan hoba geedka hanan bahan sangarloon geedka bana siyaasan shaabkan oo guud ahaanba magaaladan baydhabo ka nool oo hataa ka gurmada ee aan ka qaxeey oo gurmadkan baahan dekadii singamaysindanaa insha allahu ilaahagii walsiinsi wal kheer le ilaahay siin weeli mayba waa ini isan kastaan oo walaaladin wala qabsataan walaha xaalada biyo xaaladan biyo way sheeganahee ma jirta bondada gudaaji eelka waa meelihayti wal godahayd sidaan hadda la socda biyo la gubuuyahay eelka sii wasaga leyin ummadaan reer baydhabo way sheeganaha inyoonay biyoga sii wasaga leh oo oo leh ini liin waraabna markale ka tega eelalka kalena insha allahu wasaaradana saragaana ka maamul ahaanumuba fiiriye doonna joon insha allah wayla kashiba doona haddii ilaahay era taasasa lahaa bilaar biyona saasa sheeg badan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo weyba ka sugana kumanaan qoysase oo hakuruureen abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed weybana magaalada baydhabo ka haysatee manlaan biyara iraashin laamba
dhino kalena guddiga abaaro koonfur galbeedyo weybaayo ku hadaleena meeliya la egta abaarta ka dhowtay deegaanada koonfur galbeed mukhtaar sheeg aadan dalmar iyo ninhaye faahfaahinta warkan gudoomiyahaga guddiga abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ee wasiirka xanaanada heelaa iyo geedo iyo dalxiiska madoobe nuulow maxamed iyo mayba ku hadalay geeka heerka iyo deerisinta abaarta ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mayba guddoomiyaha sheegay inay abaarta ee tagto eedan fidsan waana guud ahaan yee saamaytay dhul badan oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddana mayba laka jare bilowgii bilo janaayo islamarkaana roobkooy mayba la sugay bilo abriil eani eedan taasoo yano higda muddo boqol maalamood eh madow nuunow maxamed iyo mayba intaas ka daray inilan baahanya inta wakhtigaas ku horayta inilan kaha sidii dadku walanka qobda lahaay
ka magaca guddiga abaaraha ama guddiga gurmudka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya anoo ku hadlaayo magacoodii horta waxaan idiin sheegayaa dhammaanteennii waxaan isla nahay guddigii gurmudka abaaraha cid gaar u ah annagaa idin matalaynaa laakiin maadaama bishan janaayo hadda dhalatay aada u jeedaan ilaa iyo abriil sidan wakhtigu ahaan jiray xilligii guga uu ku aadan yahay haddana dadkan beeraley waaye markii roobka yimaado oo la rabo beere inay abuuraan beerihii wax ka soo baxo wixii beeraha ka soo baxay haddana in la cuno nolol ugu sokaysa aan jirin waxaad u malaynaysaa marka hawshaas inay howl weyn tahay marka dhammaanteen inaan gurmud isla nahay horta taas qof walow qalbigiisa gashto oo guddigii abaaraha muxuu yidhi iyo muxuu haya ayaan la dhihin berrito guddoomiyaga iyo maybaha bandhigay account yo ku fureen shirkado dahabshili amal ahaanaasoyo dadweynagan ka tiragaleen inuu hakatoosiyaan tabaracadiyo aan ku qiib qaadayaan gurmadka lakataakulayaw dadkun tabaalaysan ee hadeeri magaaladun baydhabo ahaanaasoo hataballeeska ka jaraan kaamamkii hordhaan deganaayeen dadkii ha ku bogtaalay meelo kale oo waddanka ku tirsan ahaanaasoo yooba markii hore dhibsho gabeen marka magacaas annagoo ku hadlayna horta marka u horrayso account ayaa la furay account-kii waxaan jeclahay qofkii qalan haysta inuu qorto idaacadahana inay ayaga laftoodii ay u gudbiyaan shacabka laba account ayaa la furay mid waxa weeye dahabshiil ee aan ku furnay hala qorto accountka dahabshiil waxa weeye dahabshiil eber eber hal hal saddex eber saddex salaama bank waayo kan labaad waxa weeye asna soddon iyo kow soddon iyo kow kale labaatiyo sagaal eber afar waa saddex hal saddex hal kale labo sagaal eber afar accountka gurmudka abaaraha loogu talagalay heer dowlad goboleed koonfur galbeed heer guddi gurmud maybabaaqun guddoomiyaha abaaro dowladda koonfur galbeed soomaaliya ha ka-eeday wakhtiyo habadoo hayaan tirada dadka hadeereeyaan beledkun baydhabo haanaso ombaan inisi dhaqsee wadhanka gobodo haanaso guddoomiyaha uuse ka dhiirigeliye ini bulshada galantays goboto islamarkaana warbaahinta aan sheegay iniyo ku qiib qaadaan wakhtiun abaarta jarta iniyo baahiyaan warka dadka abaartee si dhagaaya beena caalamka iyo bulshooyinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo ndeerta walnalonka goboda gurmud naglahalnadeer dadka ha ku bogtaale abaarto angnag yeeri dabadheer ee ka dhooshii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xoolo dhaqatada kanool koonfur galbeed soomaaliya han hoolo ka ganacsadayo waybayo ku deeriyeena iibiyowka ama ku ganacsadowka hoolo xasan cali daawuud oo idaacadda warsan ku tarsanya suuqta hoola booqadii warbixintan iyo nin ku diyaarin iyagoyo jireen abaar ciidan bileyran oo saameeytay dadkii iyo duunyada iyo mayba dhinaga kaleya saameyn weyn iyo kaweel dhatay ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada baydhaba si un arrintaasuyo walan ku ogaano mayba una walku weydinay mayba una walku weydinay dadka ka ganacsadow xoola oo langordow gaaleyta iyo qaar kumid e dadka baadiida xoola ku sheenow oo islamarkaas la kulmi suuga xoolaa ka horeyntii maybaana waraysi la weeldhaday eedan musdhab eedan oo ku mid eh ka ganacsadow oo markaasoyti usuroogi oo markaasoyti xoolaa maybana usaiin ku waramay dhibaatada haysata loo haaladii eedan hunta birsha daleelofer eedo hayta birsha ilaa madee hoob la gada dad jidte bay ku dharaartay baa ibir buulwar miyaala badayl garawna ilaa madee shan boqol afar boqol la gadahay farna firsho ma bakadan neb والهاي لماذا لما بلاك بس لك هذه لما هذا استجرام مليون لك هذه beero abaarsadeen qaran male luudo laamas male iyaalka baahi dhammaay haayte beero si sisindin sari sisindin la gaday dhaay dhaay anagadeen ilaa made moortidi dookuma kabanna shimbikshig leelay boqoday dhaay dhaay leebna gadeen mado dadka gaajo dhammayti iyaalka wala waday baydhool hatuurey luudana kadab geliyanin saasa fade maana deyrasa luudo labaatanga qabyaana luudo labaatan daajaay labaatankana daajay dhammaadeen wala labaartu dhug lebak galiba afar besa leebin kirti mayba saas oo kale ana mikrofoonka la dhamaray qaar ku mid e dadka xoola baadiida ku sheenow oo aan kala kulmi suuqa xoola maybana iinku waramana sadayoo abaarta aan saamaytay baahay idib abaar badara laka baaya abaar aadi ayaan oon i rafaad hoola wal ameen male dadka saasi kadaalika kashagaasa qabaan dadka atise dabool afar bool lambool konton meelaasa rogaan shan boqol iyo afartan kun amala
maxamed isaaq maatir oo eh madaxa canshuurleyda suuqa xoolaha oo ku socdeen dowladda hoose maybana anu walku weydiiyey sadayoo amniga suuqayo an sugaayaan i sadayoo an qaadayaan canshuurta madama korna wareegdilaha ku saaray qiimahoba la dhamaa walka ha ku bahaas degmada ha galaas madaasa la dhama koran wal ciidanka dawlahoos ah tuwaa hadan roog oo canshuur dhama koraan ma jiraan maadaama hooladii wal in gooyaanna canshuurta boqolkiiba soddon la qaawahay naf arday siyeetan kun lakagadi ollu eh may ogaada sadilker wal adag hadalaaso baan lahayn taas jaraadatina abaarta weeli kulley suuqaani kaa markaatee wal haddi lahayn gudbi madahaada ma jiraan kulley haddii la dhammaan madahaada war ku sugaan wal undhama korna ma jiraan abashada umati dhan arday kulleyba hata maamulka degmada yaa ka tirsagna degmada wala ee insheegna gudbin abaarta iyo mayba siwiinyi aan wada saamaytay dadka iyo duunyada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isla wararka koonfur galbeed iyo dhawuunsidayaalka guda jarna gudoomiga degmada tiyaglow ee gobolka bakool iyo webowse ku hadalay dilal ku dheen deegaano hooseedayan degmadaas faysal dhaaf xuseen iyo faahfaahinta warka ninghaya ciidamada hooga dalka soomaaliya ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed iyo weliba iyo howlgalya kusuubyeena deegaano hooskow degmada xudurar untu gobolka bakool ciidamadii weliba iyo dilan lamasir kaal oo ku tirsan ururka al-shabaab waa inay ka dileen tuulo hooskood deegaanka eelgaras gudoomiyaha degmada tieglow ee gobolka bakool maxamed cabdulla foodade iyo weliba sidaacadda warsan ee magaalada baydhabo sunkurbey lamadun sirkaal oo iyo dileen warkuse waa run may la dilay laba sirkaal oo shabaab eh oo kuwa deegaankaas baabi'iyey xoolaha iyo dadkaba dhub kasiya maanta kurto meel eelgaras on ku dheerayne la'araaw gunfaale adtiya ee laka dili walaalkay qorshalinka qala galay in lamaadiyo ee laaka dhile oo la qorshaysadee ay qorshahay dimaysiya weerar oo shiradii laynka bahi maahayn maayo ciidamada la ahaayeen qaar ciidamada ku tirsan oo howlgalladaasna eedigeed ankatayla horbadanna nooca loo kala suubiyan lahay dowladda dhexe waay horta meeladay ku kudhiinin al-shabaab galase ka haysahaysi laakiin qorshooyinka talagalay hurgal gaaban in la huqubado oo nooc oo kale laha kafulinahayti qorshihiina sibiliinka talagalay isa kufayliyaha fuliyeen maxamed cabdullaahi foodad ee wali basaas oo kale usu sheegay intii ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed soomaaliya hamin in maalin iyo howlgalyo kuwadan deegaani iyo degmooyin ku tirsan gobolka bakool ciidamada hadda howlgalla ka wada mogoyin mal aragka hore howlgalla masuubiyaan mal aragka hore diniyaalka qawmiya wada jiraan aano aano oo geedka dafalkaasi asuubiya min konton kilomitre iyaa elgarasbatu muganjarta dhowr afartan shan kilomitr elgarsananjarta tobanka kilomitr kala konton iyo afar kilomitraha kasuubiyan dini kastaba walka mogoyin al-shabaab malku fadhiya deegaanka gobolka boqol walkiiba degelmayo walaalkay saraakiil iyo dilan ciidamada fidhiga kale degmada hudura runto gobolka bakool yaa weliba la sheegay intii haayeen aana shacabka kanool deegaanadaasi iyo dhibaatyo ka hayeen meel warkaasiin ku qooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maamulka dalka turkiga sheegay intayo aaminsan yihiin intayo gorodeen qofkii weerarka kaabul istalaabka ee istaanbul ku dambeeye qofkaas yee dilay soddon sagaal qof oon dabaal degaayeen sanadka cusub maamulkayang malayaha intuusa kukoye kukumide dalalka bartamo aasiya oyo weheliyayang xaasatyo ilam unaga wayba turkiga galay bilii wayba turkiga galay bilii nofembar ee sanadkii dhammaaday qoysaskijay yee la sheegaha intiyu marar badan la hiri booliiska dalka turkiga yee wadan hurgal joogtee tan ee isniintii balse ilaa iyo hadda qofkaasiyaan dhow koobasadahaaya way baalaamo amniga ee dalkaas baahiyeena muuqaal usa isku duubay qofkan laguga shakiisan intuusa weerarkaas qaaday booliiska dalka turkiga iyo howlgallo sameeyeen way baniyo hireenatu ilama qof iyo ana weli usa dareer ugaarsado qofkii qaadi weerarka istaanbul ee soddon sagaalka qof ka dhamadeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga way baa sheegay intii maamulka yohelen faro iyo akhbaaraadka aasaasiga ah ee ku saabsan qofkan way bana oo cad ka maray intuu si degdega hanqobada doonaan ka dambeyntiina dhugunsidayaal booliska dalka sbain yay hireen lama qof oon dhaladeen dalka marooka haana soo la keeday intii oo iska dayan antii oo dad si sharci darre angiliyan dalkaasa way ballaka qobdaya oo wadaan sida qof oo lamayo ka qaryan gambaro baabuurto hoostiyo iyo koola ka qari boorsa dadkaasya laka gudbiya ay dhinaga waqooyi afrika booliiska oo isniintii iska dayangantiyo baaran baabuur waybayo heleena qof laka qari muraayado hoostiyo qof kalena la geli gambaro demba hoostiyo oo goodlanka sameeye lama qof oo bidaan ii megal shalduwan hayan oo la malayay hantiyo dalka china aku jeedaan iyo gargaar degdega lansameeyo maadaama yo neefsiga ka yaraaye dhacdo tan ku duwan kuri yar oo afrikaange iyo waybaa lakadhex helay boorso qof bilaamee la hayde dhacdo tan lamideena waybaa yee la argay soddonkii diseembara waybaa langmalayahay intii kurikan uusaha ku jeeda dalka jabon waybaana lasameeyahay lansameeyay daawooyin degdega warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal amiinnimada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkeega warkan anoshuur ismaaciil axmed isina dareer siyaasi nagalalanaanki warkan dhaaf warsan radio dot com warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koran asaabta warkoo kala qayb qaatay ang mahadnaga dhugunsudyaal isina kama hasanteen dhugunsudow ku warkan hamiina